asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah abwaana daraawi oo lagu wado in maanta lagu aaso magaalada hargeysa maamulka somalilan oo ka laabto go-aankii ay ku fasaxday ka qaybgalka madaxda dowladda federaalk aaska abwaana daraawi taliiska booliiska galmudug oo gacanta ku dhigay walxaha qarxa iyo shakhsiyaadkii waday wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirada boqortooyada midoobay ee u k u qaabilsan soomaaliya iyo isbitaalka soomaali sudaneys oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu wanaagsanaa uguna fiicnaa isbitaalada dalka kadib qiimeynna sanadlaha oo lagu sameeyey
gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha sideedii agosto laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii oo fidsan allah u naxariisay abaan maxamed warsame waa abaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo markaa shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa maanta lagu wadaa in lagu aso isla magaaladaas qubur ku yaala sida maamulkaba ay xaqiijeen mas-uuliyiinta oo warbaahinta la hadlay waxaana markaas salaada duur ama salaada jimca kadib maamulka xaqiijeen in markaas lagu aasi doono qubur ku yaala maamulka somalilan iyagoo markaas ay qeybgeli doonaan madaxda ugu sareysa maamulka somalilan shacabka qeybahooda kala duwan iyo mas-uuliyiinta maamulka somalilan dhinaca kalena waxa ay maamulka ay ka laabteen go-aankii ay shalay ay ku fasaxeen in aaska marxuumka ay ka qaybgeli karaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya waaba haddii cod loo diray hase yeeshee qoraal kasoo baxay ayaan lagu beeniyey waxa ay saxaafadda u jeedeen wasiirka u jeediyey wasiirka arrimaha gudaha maamulkaas maxamed kaahin axmed oo ku sheegay in ciddii ruqsad soo weysaystaa ay u ogolaanayaan ka qaybgalka aaska abwaankii weynaa ee maxamed ibraahim warsame hadraawi ee shalay geeriyooday warkan oo si weyn ugu baahay warbaahinta ayaa waxaa ka daba yimid qoraal kale oo uu soo saaray isla wasiirka oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska ka oo lagu sheegay in saxaafaddu ay si qaldan ee warkii hore ay u fasirtay haddaba warbaahinta ayaana si qaldan oo been abuur ah u turjuntay buu yidhi hadalkii wasiirka iyagoo markaa ka dhigay in uu ogolaaday in ay aaska kasoo qaybgali karaan madaxda soomaaliya warkaas oo ah mid aan sal iyo raad toona lahayn ayuu ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan wasiirka waxa uu kaloo adeegkiisa uu kusii daray in haddii ciddii kasoo codsata ay mararka marka ay ka jawaabayaan isagoo ka raaligeliyey shacabka somalilan dhinaca kale qoraalka ayaana loogu digay saxaafadda inaysan siyaasadeen aaska loo sameynayo abwaankii weynaa allah u naxariisay maxamed ibraahim warsame hadraawi oo shalay halkaa ku geeriyooday guud ahaan shacabka soomaaliyed ayaana si caro leh oo soomaalinimada inay soomaalinimada inay markaasi ka baxsan tahay ugu falceliyey waxaana baraha bulshada loogu codsanayay inay go-aankaas maamulka somalilan ay ka laabtaan maadaama hadraawi uu ahaa oday soomaaliyeed uusan ahayn mid matala gobol keliya dadka sida weynna ugu falceliyey qoraalada kasoo saar waxaa ka mid ah cali cabdi wardheer caliyare oo maamulka gobolka banaadir ka tirsan markana haddii aan eegno saaxiibyaal taliska booliiska galmudug ayaa gacanta kusoo dhigay walxaa qarxa iyo markaa shakhsiyaadkii waday kadib olgola kala duwan ay maamulka ciidamada booliiska ay sameeyeen howlgal gaara oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka galmudug ayaa waxa ay kusoo qabteen in ka badan konton qarax oo la doonayay in lasoo geliyo magaalada gaalkacyo gobolka mudug saraakiisha amniga galmudug ee magaalada gaalkacyo ayaana sheegay in ciidamada uu adeegsanayay xarun oo markaasi xuraanka shacabka ilaa markaasi oo ilaa iyo sirdoon ay degaan markaasi ay kasoo qabteen ilaa iyo konton miinooyinka noocyada kala duwan ah jawaano markaasi ay ku jiraan walxaa qarxa saraakiisha laamaha amniga ayaana sheegay in ay guul laga gaaray howlgalka islamarkaana ay doonayaan inay soo bandhigaan maalmaha soo socda xogta waxyaabaha qarxay dadkii wadayba magaalada gaalkaayo xarunta gobolka mudug oo ay dhinacyadeeda kala duwaan ee markaa maamlaan galmudug iyo puntland ayaa waxaa horey ugu dhacay qarxyo waaweyn oo qaarkood mas-uuliyiin markaa lagu dilay markaana haddii aan eegno saaxiibyaal isbitaalka soomaaliya suudaanidiis ayaa loo aqoonsaday isbitaalada misaalka ugu wanaagsanaa uguna fiican isbitaalada dalka kadib qiimeyn sanadlaha oo lagu sameeyey maxamed cabdi xasan iidle ayaa faahfaahinaya
munaasabad lagu bixinayay abaalgudka goobta caafimaadda ee ugu weyn uguna fiican soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa lagu qiimeeyey xarumo caafimaad oo kala duwan oo ku yaala gobolka banaadir munaasabadda habeenka abaalgudka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay howlka sahal iyadoona lagu abaalmariyey dhammaan qaybaha kala duwan ee soomaalida best hospital of the year mise cusbitaalka ugu wanaagsan sanadkan waa somali sudanese specialized hospital
isbitaalkii ugu wanaagsan waa sanadka somaliya dayabis dadkii
isbitaalka takhasusiga ah ee soomaaliya sudanes ayaa ku guulaystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican ee isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ka howlgala dalka gaarahaan magaalada muqdisho kadib qiimeyn ay samaysay somali night awadis waxaana lagu doortay isbitaalka soomaaliya sudanes inuu yahay isbitaalka ugu fiican sanadka laba kun iyo labayoabaatan isbitaalka soomaali sudanes ayaa horay waxa uu ugu guulaystay abaalmarino kala duwan oo lagu qiimeeyey isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaana ay kala ahaayeen muqdisho awadis oo sanadkii laba kun iyo labaatankii ahayd somaali helt awadis oo sanadkii laba kun koob iyo labaatankii ahayd iyo somaali night awadis oo sanadkan ah laba kun iyo labaiyo labaatan isbitaalka soomaali sudanes oo la furay sanadkii laba kun afar iyo tobankii ayaa daboolay baahi caafimaad iyo adeegyo kala duwan oo horay loogu aadi jiray dalka dibaddiisa iyadoona dhinaca kale isbitaalku uu horumarro kala duwan oo dhinacyo kala duwana sameeyey muddadii u furnaa agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka soomaaliya sudanes dhaktar cabdulqaadir yuusuf cabdulaahi ayaa ka warramay abaalmarintan iyo weliba waxyaabaha isbitaalku uu ku mutaystay isbitaalka soomaaliya sudanes specialist hosbital in aan nasiib u yeelanay inaan ku guulaysano jaa-isadda abaalmarinta somali night awards runtii inaan ku guulaysano jaa-isadaas waxay dhiirigelin u tahay inaan sii wadno howsha wanaagsaneed oo aan horay yimi taas oo ummaddana ay maaragtay noo mar labaad noo aqoonsadeen horey isbitaalka wuxuu ugu guulaystay saddex jaaiso laba jaa-iso oo kala ahaa muqdisho health awards somali health awards iyo jaa-isadan hadda ugu dambeysay oo ah somali night awards jaa-isadana macnaheed waxay tahay in somal isbitaalka soomaali sudanes uu noqday isbitaalka ugu wanaagsan xagga adeeg bixinta tayada la macaamilada bukaanka iyo qeybaha kala duwan ee isbitaalka adeegyada uu maaragtay siinaya bulshada soomaaliyeed isbitaalka soomaali sudanes oo la asaasay laba kun toban iyo afartii markii ugu horeysay waxaa lagu asaasay konton sariirood maantana alxamdulilah rabbilcaalamiin awoodda maaragtay bukaanada isbitaalka uu qaabili karo waxaa waay boqol iyo konton sariirood maanta isbitaalka waxaa ka shaqeeya boqol labaatan iyo shan dhakhtar oo soddon iyo shan ka mid ay yihiin dhakhaatiir leh takhasusaad kala duwan oo dhammaan qeybaha caafimaadka maanta isbitaalka soomaali sudanes wuxuu awood u leeyahay inuu maaragtay buuxiyo baahida ummadda soomaaliyeed ee u qabaan adeegyada caafimaadka qeybaheeda kala duwan runtii in bulshada soomaaliyeed ay noo codkooda siiyaan oo ay noo doortaan inaan nahay isbitaalka ugu wanaagsan ee soomaaliya waa inoo sharaf waxayna dhiirigelin u tahay in meesha aan joogno aan kasii wanaagsanaano adeega aan bixinayno tayadiisana aan sii hagaajino ummadda soomaaliyeed baahideeda caafimaad oo dalka dibaddiisu aadi jirtayna aan annaga maaragtay dalka ugu keenno oo adeeg tayo leh ayagoo dalkooda joogo ay helaan runtii waa mahadsan yihiin ummadda soomaliyeed qaybaha kala duwan ee noo codeeyey codayntaasna waxay mar labaad fariin u tahay in meesha aan joogno aan kasii dhaqaaqno tayada adeega caafimaad ee aan bixineynana aan insha allahu tacaala sii kordhino dhinaca kale qaar ka mid ah bulshada adeegyada caafimaad u yimid isbitaalka iyo xubno eheladooda keenay iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa iyaguna sheegay in isbitaalka soomaaliya sudanes uu mudnaa abaalmarintan la guddoonsiiyey waxaan u hambaleyna halkan ugu hambaleynaynaa isbitaalka soomaali suganeys oo ku guulaysta xaleynta isbitaalka ugu fiican soomaaliya sidaas liadrid aniguna waxaan ah bajaajla ka shaqaysta waxaan keenaa macaamiil waana ka qaadaa waxaan maamulaha ku- ee, ku baraarujinayaa inay shaqada ay qabteen horey ugu sii socdaan ee adduunka ii sheeg ee, isbitaalada ugu fiican adduunka ee hadda ay ka mid noqdaan xaqiiqdiina waxaan keenay oday eh, sod- eh, seedigi- eh, seedigi ah marka eh, qaliinuu ahaa qaliinkiisi waa lagu guulaysta maasha allah aadaan ugu faraxsanahay teeda kaleentoodna soomaali sudanes aad baana loogu soo dhoweeyey En waxaana u- waxaan u malaynayaa in eh, isbitaal ahaan uu ugu mustaqbal fiican yahay isbitaallada xamar- xamar ku yaallo
hambalyada guulka ay gaaraan soomaali sudanes xalli magaaladaas ka dhace maasha allah anana uu hambalyeynayaa maasha allah waxtarno- waxtarkooda aragnimadooda maasha allah ay ku dadaaleen ninkii cisbitaalkan furan nin kheyr allaha siiyo ummad wax weyn as u qabtay
codkaas wuxuu dambeeyey warkii wareega maxamed cabdi xasan ile markana wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa xafiiskiisa wuxa uu ku qaabilay ku-xigeenada markaasi ama ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobey ee da- dada- dadaalada bini-aadamnimo ee markaas arrimaha soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga abshir cumar jaamac ayaa ku qaabilay maanta markaas xafiiskiisa ee muqdisho ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xoogaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ahna sa- sarkaalka mas-uulka ka ah howlgallada kaalmeynta qaramada midoobey ee unsom anita kita wuxuuna kala hadlay bana- barnaamijka qaramada midoobey ee horumarinta dowlad dhiska iyo dadaalada bani-aadamnimo intii kulanka loogu jiray waxyaabo kala duwan ayaa looga hadlay dhinaca kale wuxuu markaas ay ka wada hadleen sidii markaa loo xoojin lahaa isdhexgalka ama markaasi howlaha gargaarka baniaadanimo sidii markaas soomaaliya looga caawin lahaa warkiis waxniman waa intaad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho qaatan dhegeysta ciduu seega waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantiin dhegeystiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel